arintaasi waxaa markay dhacdo waxay dhacdo ka dhalatay qof muwaadina oo la doonsanaa oo ciidamada dalab ay qabteen marka ciidamo beeleedyo abaabulan oo ku beela qofkan la qabtay ayaa si aan ku talagalahayn ay iskugu dhaceen ciidanka dalab ee degan magaalada gaalkacyo dhanka galmudug markii arintaasu dhacdayna magaalada waxaa joogay markaasi wafdii dawladda galmudug oo uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha abdiwaayey anigoo warfaafintan aan kamid ahaa laakiin ayaguna joogay wafdi awal xamar ka yimid oo meesha joogay oo dadka deegaanka ah oo uu hogaaminaya cabdi xasan cawaane janaal gorod iyo asxaab kale oo badan oo nabadoonna iyo ay ku jiraan haweenan intuba markiiba arrintaas waa lagu baxay inkastoo geedi ka dhacday haddana waa la joojiyey intaa ka dambeeyana waxaa aad iyo aad iyo aad la isugu hawlay in arrintaas ay intaa ku ekaato oo laga hortago dawladda federaalka iyo kow iyo labaatanaadna iyaguna ciidamo iyo ay kusoo baxeen bilaa dhuusabareeb ka yimid dawladda galmudugna wafdigii waxaa kusoo biiray oo hawsha kusoo biiray wasiirka iyaga amniga ahmed macalin faqii wadahadal dheer oo aada u saacda qaatayna waxaa lagu heshiiyey maleeshiyaadkaasi hobkooda inay la wareegto dawladda galmudug wuxuuna hadda gacanta ugu jiraa dawladda gumudug oo wasiirka amnigu uu horkacayo si nabada oo ashaab garashaa ayaa arrintaas lagu soo gabagabeeyey oo xal looga gaaray waa garta marka wasiir waxaad iga warantaa waxaa sheegtay in aad lasoo wareegteen hubka iyo maleeshiyadaasi marka ma maleeshiyadoo dhan ayaad ahaa beeleed ayay marka horeta ahaayeen oo hadda maamulka aad kusoo darteen oo maamulka ay kamid noqdeen mase hubkoodaa laydinku soo wareejiyo hub ahaan ayaad u hesheen waxay haysteen sideed u marteen dhabaheed u marteen heshiiskan ciidanka waxa weeyaan hubka hub beeleed oo ciidamada ku hubaysan ay yihiin beelaha subka iskale ayuu ahaa waana arrin weliga jirtay oo deegaankaasi khaasatan mudug aada uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiin oo huba badan oo beelashad baa jira iyo maleeshaadka saarna waa beerwood laakiin halkan hadda la wareegay waxa weeye maleeshiyaadka iyo hubkoodaba dawladda galmudug a iskula wareegtay ana ay u noqonayaan saldhig u noqonayaan qorshaha haatan dawladda cusub ee ahmed cabdikaari iyo qorqor uu madaxweynaha u yahay istraatijiyad ay dejisay oo la rabo in ciidamo tayaysan oo daraawiishta galmudug aada dib loo yeelo la xoojiyo oo awal yaraa ama aan tayaysnayn marka ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa iyagoo la kala soci doono loo eegi doono qaababka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan kamid noqdaan inta markaas baahi ciidameed iyo inay booska buuxin karaan loo arko tababarada loo furi doonaa waxaa laga ay kamid noqon doonaa ciidamada galmudug hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dawladda galmudug leedahay dadka dhalinyarada haysaanana waa lagu qaramayn doonaa tababaro iyo wixii ay kalo ay saahilaan waa waa mudan doonaa haddii alla awooda la qabo
waxaad bal iga warantaa marka dad ayaa ku dhintay dhacdadan dadki ku dhintay laftooda sidee looga xaalayaa maxaase laga yiri arrimahooda maadaama geeri ee dhacday oo gacanka hadal uu ka dhacay daladka gaalkacyo waa run oo dad baa dhintay oo labada dhinacba ah arrinkaasuna sida dharanku yahay ama dhanaanku yahay waxa weeyaan geeridaas waa xaalada la qiimeynaya waa laga wada hadlaya intii maaragtay arrimahaas kulug leh oo ayaana ka wada hadli doonta hadday noqon lahayd ciidamada dalab iyo dawladda federaalk hadday noqon lahayd iyo dadkii eelka ahaa ee dadkaasi wax geystay ama loo geystay ay kasoo jeedaan odayaal iyo waxgarad iyo aqoonyahanaha faraha waa lagu hayaa waana la xalin doonaa insha allahu arrintan ah in hubka iyo ciidamadu ay sida